الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد وعو شيخ رحمه الله وكل حكم حكم كستا daa'iru wuxuu la wareegayaa maca cillatihi cilladiisa ayuu la wareegayaa wa hiya cilladaasina allatii ta weeye qad awjabat waajibisay lishircatihi sharcinimadiisa iyo sharciyayntiisa waata waajibisay ee keentay waxau sheekhu leeyahay oo halkan inoogu sheegayaa in xukunku uu la wareego cilladiisa joogitaan ahaan iyo waayid la'aanba waayidba haddii cillada la helo xukunkiina waa la helaa haddii cilladii ay meesha ka baxdo xukunkiina meesha wuu ka baxaa waana taa wuxuu yidhi loo jideeyey wahiya alatii shurica alxukmu liajliha waata xukunka iyadaa darteed loo jideeyey ayuu sheekhu yidhi marka wuxuu leeyahay sheekha haddii ayn sharaxiisa eegno waxaa soo hoosgelaya qaacidooyin masalooyin fara badan waxaa ka mida buu leeyahay mashaqada iyo dhibta waxa lagu xidhay axkaam fara badan oo fudaydinna ah oo salaadii la fudaydiyey hadday mashaqa timaaddo oo sakadii la fudaydiyey oo soomkii la fudaydiyey oo xajkii cumradii la fudaydiyey iyo wixii la mid ahaa kuwaasi axkaam ahaa haddiiba shaqadaa la helo takhfiifaadka iyo fudaydinaha ka ratibmayana waa la helayaa haddii mashaqadaa la waayana axkaamta waa la waayayaa waxaa ka mida buu yidhi takliifka oo ah qaangaarka iyo caqliga arrimo fara badan ayaa lagu xidhay waxaa ka mida alwujuub fi lcibaadaat cibaadooyinka waajibitaankooda wuxuu ku xidhan yahay caqliga iyo qaangaarka sixatu alcuquud cuquudda ansixitaankooda iyo heshiisyada iyo guntimuhu mucaamalaadka marka la joogo waxay ku xidhan yihiin caqli iyo qaangaar in markuu qofku jinaayo iyo waxyeello camdi u geysta la qisaasayo waxay ku xidhantay caqliga iyo qaangaarka xuduuddii waajibitaankooda cuquubaadka oo dhammi takliifdaasay ku xidhan tahay takliifdaa haddii la helo jinaayadiina la helana xukunkii waa la helayaa hadday meesha ka baxdana waa ka baxaysaa tamyiizda ayaa ka mida wax kala garashada iyo caqliga iyo islaamnimada shardi bay u yihiin cibaadooyinko dhan ansixitaankooda oo ma ansaxayo iyadoo la helo tamyiiz iyo caqli iyo islaamnimo mooyaane markaa shuruudda axkaamta oo dhammi waxay soo hoosgelayaan asalkan haddaba laba shay ayaa kala jira in la kala saarana ay tahay aad mooddana sheekhu inuu isdhexgeliyo isagoo fudaydinaya waa waxa loo yaqaano cillada xukunka iyo xikmada xukunka mid cillaa la yidhaha cillat lxukmi midna waa xikmat lxukmi xukunka xikmaddiisa qaacidana waxabay ku yidhahdaan al aslu an yufaraqa bayna cillati alxukmi wa xikmatihi faina cillatahu muujiba wa xikmatuhu hayru muujiba waxay yidhahdaan asalku waxa weeye in la kala saaro xukunka cilladiisa iyo xikmaddiisa maxaa yeelay cilladuna waa tan waajibinaysaa xukunka ee waajibnimadiisa lagu xidhay xikmadduna waa mid aan iyadu waajibinaynin oo cillada waxaa la yidhaahdaa innagoo waxoogay tacriifyo dhowra u samayn doona iyo bal furuuqda u dhaxaysa waxaa yidhi cillada waxaa la yidhaahdaa waa wasfigan muuqda alwasfu aldaahir almundabit alladii yakuunu madinata wujuudi alxikma waa wasfigan iyo sifadan inoo muuqda ee koobmaya ee noqonaya mid loo fileen u ah xikmaddii heliddeeda marka cilladaasi waa tawaajibisa xukunka ee bimacnaa ilaahay baa wax waajibiye e ama shaaricaya wax waajibiye waa ta uu ku xidhay xikmadduna waa midaan iyadu waajibinaynin oon wax qarsoon oon mundabid ahayn oon koobnayn weeye saa daraaddeed ba waxaa la dhahaa safarku waa cillada gaabintii salaadda afurkii wixii rukhaskii safarka oo yacni musaafirku u lahay oo dhan cilladu waa safarka khamriga cabbitaankiisu waa cillada loo xadayo laakiin safarka mashaqada ka dhalanaysa ee dabeetana keenaysa in la fudaydiyo mashaqadaasi ay keenaysa in la fudaydiyo cibaadooyinkii wax badan oo ka mida waa cillatul cilla baa la yidhi iyadu cilladaasay cillo u sii tahay mashaqadu eg cilladii waa safarka xikmadda iyo ujeeddada laga leeyahayna waxa weeye dee waa fudaydintaa mashaqada iyo dhibtanna waxa weeye marka ay safarkii mashaqada iyo dhibtaa keeno ayaa markaa fudaydintaasi ay imanaysaa iminka waalida oo kale uu markaa qofkii sakhraamaya waa cillatlcilla baa la yidhi cillada ayay cillo u sii tahay ilaalinta caqliga la ilaalinayo ayay tahay xikmadda ka dambaysa xaaraantinimaynta mashaqada iyo sakhraamiddaasina waa kuwa aan mundabid ahayn laakiin waxa mundabid ahoo kooban oo cilladii noqonaya waa safarka iyo khamriga cabbitaankiisa idan haddii aynu labadooda kala saarkeeda aynu si intaa ka ballaadhan aynu u qeexno cillada waxaa la yidhaahdaa wixii shaaricu uu xukunka u tiiriyu ku xidhay ee calaamo uu uga dhigay ma adaafa shaaricu alxukma ilayh wanaatahu bihi wanasabahu calaamatan calayhi waa shaaricu waxanuu xukunka u tiiriyey uu ku xidhay oo calaamadda uga dhigay masalan iminka wasaariqu wasaariqatu tuugga iyo tuugadda tuugnimadaas ayaa laga dhigay ta keenaysa gacangoyntii masalan markuu nebigu leeyahy alqaatilu laa yarisu qofka wax dilaa ma dhaxlo diliddaas uu dilay qofkii uu dhaxli lahaa ayaa xukunkaa ah in dhaxalkii la seejiyo cillo looga dhigay taa waxaa la yidhaahdaa cillo xikmadduna waa maslaxada uu shaaricu ka leeyahay uga qasinayo xukunkan markuu jidaynayo inuu ku xaqiijiyo ama ku dhammaystiro ama mafsadada shaaricu uu uga jeedo xukunkaa jidayntiisa inuu ku hor istaago ama ku yareeyo eegade xikmaddu waa maslaxadan shaaricu uu uga jeedo markuu xukunkan jidaynayo inuu ku xaqiijiyo ama ku dhammaystiro ama mafsadada uu shaaricu sharcigan xukunkan sharciyayntiisa uga jeedo inuu ku hor istaago ama ku yareeyo oo masalan iminka cilladii markaynu idhi waa tuuganimadii dee xikmaddiina maxay tahay dee waa in lagu ilaaliyo maalkii iyo xoolihii dadka amaa mar kale waxaa la yidhahdaa waa waxa ka ratibma markaa xukunka cilladiisa ama sababtiisa lagu xidho waxa ka ratibma ee ama maslaxo soo jiididdeeda ama madara reebiddeeda ama yaraynteeda ayaa cillada la yidhaahdaa maxaa marka aynu ku kala saari karnaa waxaynu leenahay xikmadda iyo cillada waxa u dhexeeya xikmadda xukunku waa shaygan yacni keenaya in la sharciyeeyo iyo gaayada iyo maqsuudka laga leeyahay cilla la yidhaahdaa ee xikmada ayaan leeyahay xikmadu waa shaygan ku kicinaya sharciyaynta iyo gaayadiiyo ujeeddada baacifka tashriican ku kicinaya weeye iyo gaayada looga jeedo ciladuna waa amarkan daahirkaee mundabidka ee koobmaye shaaricu uu xukunka ku xidhay oo calaamadda uga dhigay joogid iyo waayidba yacni taas ayuu kala farqaya laakiin sheekhu waxaad moodaa inuu matniga yacni beytkana ku sheegay ciladii sharaxana inuu xikmaddii ku sheegu saa isagu isu dhexgeliyey ayaad moodaa haddaba wuxu uhi sheekhu wa kullu xukmin xukun kastaa daa'irun wuxuu la wareegayaa maca cilatihi ciladiisa ayuu la wareegayaa wa hiya ciladuna allatii waa taqadow jabad waajibisay lishircatihi sharciyadiisa ama lisharciyati laakiin lishircatihi daasaa beyt kugu toosaya lisharciyatihi sharciyati ama lishircatihi sharcinimadiisa waa ta uu ku xidhay waa ta waajibisay wa kullu shardin shardi kastaa laasimun mid ku waajibaya weeye lilcaaqidi qofkii caaqidka ahaye waxaan guntayey fi lbayci iibka wanikaaxi guurka waalmaqaasidi iyo wixii maqaasidee loo jeedo ahaa ilaa shuruudan shardiyaal mooyaanoo xallalad xalaalaysay muxaraman wax la xaaraantinimeeyo aw cagsaho ama sida cagsigaoo shuruuda xaaraantinimaysay wax la xalaaliye mooyane oo fa baatilaatun kuwaasi baatilaad iyo waxba kama jiraan weeyaane faclamaa faclaman sidaa ogow oo la soco halkana sheekhu wuxuu inoogu sheegayaa qaaciido kulliye ah ama asal weyn oo ka hadlaya shuruudda saxiixa iyo shuruudda baatilada ah waxaanay markaa tahay shuruudda cuquudda dhammaanteeda galeen waa laba noocoo mid saxiix iyo mid baatila buu sheekhu yidhi ta saxiixada ahi waxa weeye shardi kasta oo qofkan ay shardisteen labadan qof ee wax kala caqdisanaya shardi kasta oo ay shardisteen oo labadooda ama midkood maslaxa ay ugu sugan tahay maxduur sharciga iyo wax markaa sharcigahoo diidayaana aanu ku jirin kaa waxaa la yidhaahdaa waa shardi saxiix ah waxaana soo gala oo shardigaa soo gelaya ee shuruudda shuruuddii iibka shuruuddii kirada shuruuddii jucaalada shuruuddii rahanta damaanaadka shuruuddii guurka waa shuruud laasima oo labadan qofee wax kala cabdisanaya laasimaya oo midkood haddii aanu oofinin wixii shardiga ahaa ka kala u fasaq yeelanayo shardigana wuxuu inoogu tilmaamay lafdi curfi sharci mid lafdi ah oo lagu dhawaaqayo mid curfi ah oo curfigu keenayo mid sharci ahoo sharcigu keenayo shuruudda baatiladahina waa shuruudda keenaysa shaya xaaraana xalaalayntii ama shay xalaala xaaraantinimayntii shuruudda baatilka ah ee beeca gasha ama ijaarada ama raanta ama waqafka ama nikaaxa waxaasoo dhan ayaa soo gelaya haddaba sheekhu wuxuuna yidhi shardi kasta waa laasim waajib weeye oo wuxuu laasim ku noqonaya caaqidkii iibka guurka iyo maqaasidda waan garannay iibkii beycii waan garannay nikaaxina waan garannay maqaasidda muu sharxin sheekhu waxaanse uun isleeyahay ama aan u qaatay waxaa jira yacni manduumadan yare insha allahu tacala kitaabka aynu ku xigsiin doono ee ardaygiisu uu leeyahay ayaa waxaa jira bayd uu leeyahay oo odhanaya wa kullu shardin mufsidin lilcaqdi bidikrihi yufsiduhu bilqasdi wuxuu odhanayaa shardi kasta oo fasahaadinaya caqdiga haddii la sheego haddii loo qasdiya in la sheegina wuu fasahaadinayaa markaasaa wuxuu mihaal ka dhiganayaa taxliilka ninbaa gabadhiisii saddexdii dalqadoodba furay dabeetana nin buu la heshiiyeyoo wuxuu yidhi niya u guurso oo caawara intaad aqrayso baritana ii fur haddii markaa caqdigii lagu xuso oo la yidhaahdo gabadha waan guursaday oo beritana waa furaya caawan oo ujeeddadaasaan leeyoo la sheego oo shardi laga dhigo oo la sheego wuu burinaya caqdigii yaan la sheegina haddii loo qastiyana oo qasadkaasi jira yaan laba xusinna eh isagana wuu burinayaa markaa shardi kasta oo isagana maqsuud ah walow yaan laba sheegina buu markaa noqonayaa shardi kasta oo iibka gudihiisa ama nikaaxade ama maqaasida ahaaday oo loo qastinayo walow yaan laguba dhawaaqinba eh isaguna laasim buu noqonayaayo dee isagoon lagu dhawaaqinba mar haddii loo qastiyey laasim buu noqday oo caqdigii wuu buriyey macnaha noocaasa ayay halkaasina ugu dhowaan kartaa laakiin sheekhu muu sharixin guud ahaan waxay yidhaahdaan iyadoona abwaabta loo kala qaadin qaacid ahaan waxay yidhaahdaan shaygan shardiga ah waxay u kala qaadaan inuu caqdigu wuxuu keensanayo yahay iyo inaanu ahayn haddii wax caqdigu keensanaya uu yahay masalan shaygii in gacanta laysu geliyo dee guurkii oo kale in wanaag lagu wada dhaqmo saxiix buu noqonayaa haddii aanu caqdigu keensanaynin labaa haddana loo kala qaado inuu min maslaxati alcaqdi yahay iyo inaanu ahayn inay maslaxadda caqdiga iyo danta caqdigu ku jirto iyo inaanay ku jirin hadduu min maslaxati alcaqdi ay ku jirto waa saxiix isna haddii maslaxatulcaqdi iyo dan caqdigu leeyahay aanay ku jirin haddana waxay usii kala qaadaan in qarad iyo ujeedda ay ku xidhantahay inaanay ku xidhnayn haddii wax ujeeddahay aanay ku xidhnayn waxay yidhahdeen caqdiguna waa iska ansaxaya shardigana meeshaa laga saaraya haddii labadooda mid ahaan qarad iyo ujeeddo uu leeyahay uu ku xidhan yahay maslaxatulcaqdina aanay ka mid ahayn shardigaasi waa buraya haddii aynu masalan nikaaxa iyo guurka aynu gaar u soo qaadanno shuruudda guurka dhexdiisa dhacdaa waxay u kala qaadeen dhowr shuruud ay waajib tahay in la oofiyaa waata caqdigu waxyaaluu keensanaya ka mid iyo maqaasidiisa ee aan keensanaynin xugun alle iyo rasuulkiisu leeyihinoo la doorinayo waa iyadoo la shardiyo wanaag lagu wada dhaqmo waa iyadoo la shardiyo ninku inuu si fiican gabadha u nafaqeeyo waa isagoo shardiyo inaanay gurigiisa idanlaan ka bixin inaanay caasin inaanay sunne soomin idankiisa mooyaane iyo midna waxay dhahdaan waa shuruud aanay waajib ahayn in la oofiyaa caqdigina uu ku ansaxayo waana munaafiya limuqtada alcaqdi siduu caqdigu keensanaya bay anfinaysaa waa maxay dee waa inu ay markaa shardi laga dhiga nafaqayntii oo kale inaanu nafaqaynin inaanu markaa la mucaamaloonin inaanay meher yeelanin oo kale lama oofinayo caqdi waa ansaxaya laakiin wuu shardigaas waxba kama jiraan wey midna waxay ku tilmaamaan shuruud masalan midkood nafci ugu jira sida gabadha oo kale ayaa nafci iyo faa'iida ugu jirta masalan waxay tidhi waa isguursanaynaa laakiin shardi waa inaad magaalada hargaysa iga rarin ama waa inaan aqalkayga iska deganaada ama waa inaanad gabadh iga daba keenin saasoo kale ayay shardi ka dhigatay markaa shuruudda noocaasa imaamu shaafici iyo abu xaniifa iyo in fara badan oo ahlucilmiga ka midi waxay leeyihiin guurkaasi waa saxiix laakiin shuruuddaasi mulqaad bay iska noqonaysaayo in la oofiyaa waajibi mayso maxaa yeelay xadiidkii bay u deliisheen muslimiintu calaa shuruudihim inay yihiin ilaa shuruudda dee iyadu xalaanaysa wax xaaraana ama xaaraantinimaysa wax xalaala ama xalaalaysa wax xaaraana mooyaane oo tani markaa dee wax bannaan bay xaaraantinimaynaysaa bay yidhahdeen iyo kullu shardin laysa fii kitaab illahi fahuwa baatilun wain kaana miata shardin ayay deliishadeen culamada qaarkoodna waxa ay ku tegeen in waajib ay tahay shuruudda in la oofiyo haddii la oofin waayana gabadhi inay caqdigii fasaqato inay leedahay waxaa kaloo ay afraad ka dhigeen shuruudu shaaricu diiday in la oofiyaanay xaaraan tahay sida dee gabadhi oo shardi ka dhigata inuu xaaska hore u qabay uu furo waayo nahyi baabu ku soo arooro gabadhu yay weydiisanin walaasheed in la furo si ay u soo rogato oo usoo shubatay wixii weelkeeda ku jiray haddaba wuxuu sheekhu uhi wa kullu shardin shardi kasta laasimun waxa uu laasimaya lilcaaqidi cala alcaaqidi qofkii caaqidkii caqdigiina heshiiskan galay shardigaasoo fi lbayci iibka dhexdiisaada wanikaaxi iyo guurkaada walmaqaasidi iyo maqaasidiya waxaa loo jeeda ahaaday ilaa shuruuan ama lilcaaqidi fi lbayci kii bay caqdiya wanikaax walmaqaasidi halkaana waa lagu tacalujin karaa ilaa shuruuan shuruud mooyaanoo xallalad xaaraantinimaysay muxaraman wax la xaaraantinimeeyey bay ayuu xalaalaynayaa ow cagsahu ama kaa cagsigii shardi a mooyaanoo xaaraantinimaynaya u xalaala fa baatilaatun weeyaan shuruuddaasi faclama sida iyada ogow oo la soco tustacmalu lqurcatu qorituurka waa la isticmaalaa cinda almubhami kii la qariyay agtiisa ee min alxuquuqi xuquuqda ahaa aw ama lada tasaaxumi isku cidhiidhiga agtiisa marka la isku cidhiidhiyo xuquuq iyo istixqaaqaad iyo mudashooyin waxau leeyahay sheekhu halkan marka aan sharaxiisa aan eegno qurcada iyo qorituurka waa la isticmaalaa marka idaa juhila almustaxiqu lixaqin marka laga jaahil noqdo ka mutay xaq wax masiye iyo dheeraada ee midkoodka kale aanu kalahayn waa loo qori tuuraa aw xasala tasaaxum ama isku cidhiidhi uu yimaado fii amrin min alumuur arrin arrimaha ka mid ah la isku cidhiidhiyey wax kale rajaxaya labadoodaasina ma jiraan marka wuxuu leeyahay qaacidadan waxaa soo hoosgelaya masalooyin fara badan waxaa ka mida hadday laba isku qabsadaan aadaankii ama aqiimiddii anaa aadaamaya anaa aqiimaya ama imaamadii fisra anaa tukinaya iyo anaa tukinaya salaaddii janaasada ku tukashadeedii baa la ysku qabtay midkoodna ka kale kama awlaysna wax allayaaliyo wax lagu kala hormariyo ma jirto xaggii sifaadkii a'immada waa iskaga mid xagga yani meesha imaatinkeedii waa iskaga mid wax alliyaariyo wax kaloo lagu kala arjaxana ma jiro waa la qorridayaa waxaa la mida hadday laba qof isku qabsadaan baadi ama laqiid ilmo yaroo la tuuray ama meel bay isku qabsadeen dee meel mubaaxahoo masala meelaha la fariisaga mida bay wada yimaadeen baadi uunbay mar wada qabteen ilmo yaroo la qaaday unbaa ay ku wada foorsadeen midba gacan buu qabtay wax lagu kala rajaxaana ma jiro mid weliba ahal buu u yahay oo waa kii gacantiisa lagu sugayey oo waa kii lagu aaminayey dee waa loo qori tuuri uun waxaa ka mida buu leeyahay iyadoo si aan dib ka sheegi doona qowlkii xanaabilada uu yahay waayo dee raggan aad arkaysaa ilaa sheekhsalaam ibnu taymiye iyo ibnu qayim iyo culimmadan oo dhammi yacni waxay ku socdaan waxa weeye iyagoo adilada marka ay raajix laga raajix noqdana raaca haddana madhabka xanaabiladay ku socdaan marka meesha masalada aan dee nas la khilaafaya aanay jirin masaladan marka uu tilmaamay waa madhabka xanaabilada sina madaabta kale sheegi doono marka uu dumarkiisii mid ka mida buu furay waa mubhama mid ka mid unbaan furay buu yihi dhowr buu lahaayo ama mucayanay ahayda wuu ilaaway ama addoommadiisiibuu mid ka mida xoreeye wuxuu leeyahay taa muطallaqada ah ee la furay iyo kaa la xoreeyaba wuu qori tuuray afartii nibo kale ama saddexdiini kale qori tuur ayuu u samaynayaa haddaba maadaama oo qurcada aynaan kutubtii hore ku soo dhiganin lagana yaabo in meelahaasun lagu sheega mooyaane inta badan kutubta qadaaga ayaa ka hadasho oo sheegta laakiin meelahan kale qurca ahaanuun iyadoo maraysa ayaa la arkay marka inaynu xooga yar faahfaahino waa laga maarmaan asalka horta qurcada iyo qorituurku waxaa la yidhaha waa shay mashruuca biitifaaqi alfuqahaa fuqahada isku waafaqsan axkaamu alkhamsa ayaana ku dureera oo dee waajib bay noqotaa karaahay noqotaa xaaraan bay noqotaa xaalaadka qaarkood mubaaxa bay noqotaa manduuba iyo sunno ayay noqotaa waajib bay noqon kartaa manduubay noqon kartaa muxaramay noqon kartaa makruuha mubaaxa fii axwaalin xikmadda iyo ujeeddada qorituurka laga leeyahayna waxa weeye in tuhmaad meesha laga saaray iyo eexasho iyo cid baa loo leexday ama wax loo buriyey ama wax layska siiyey in meesha laga saaro darteed ayaa loo sameeyaa mashruuciyadeeduna waxay soo taxantay ilaa sharaa'icdii ambiyadii hore masalan maryamo oo kale ilaa nabiyullaahi zakariya ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu sheegay wamaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayuhum yakfuru maryama nebi maxamedow annagunbaa kaaga warrannay agtooda maad ahayn markay qalamyadooda tuurayeen zakariya iyo qolyihii kale ee markaa iyaguna dee masjid baytulmaqdes ku sugnaa maryamo oo markaa dhalatayna hooyadeed ay u keentay ee ay u qori tuuranayeen koodii kafaalo qaadi lahaa ee nabiyullaahi zakariya markaasuu qorituurkii ku helay adigu lamaad jirin agtooda maad ahayn waxa kale oo fii suurati saafataasi fii suurati alcimraan baa ilahi wuxuu ku sheegay waina yunusa la min almursaliin id abaqa ila alfulki almashxuuni fasaahama fakana min almudxadiin nabiyullaahi yuunus mursaliinta ayuu ka mid ahaa welibana waxaad xustaa markuu doontii la buuxiyey xaggeeda u firdhaday dabeetana waa qori tuurtay oo kuwii laga qaalib noqdo ka mid noqday nabiyullaahi yuunus baa marka qoomkiisii ka fakaday dabeetana badda xilligeeda ayuu tegay doon la buuxiyey buu helay wuu fuulay doontii markii ay baddii gashay baa ay dhaqaaqi weyday dabeetna waxa la waraan isfudaydinno oo inta kale si aynu badbaadinno aan qori tuuranno oo ciddii qori tuurkaasi markaa u soo baxa dee aan badda ku tuurno xikmo ilaahiyina meesha way ku jirtay waa la qori tuurtay oo nabiyullahi yuunus bay deedda ku dhacday sidii baa markaa lagu tuuray yacnii taasina waxay tilmaamaysay qorituurkii ambiyada hore xadiid imaamu lbukhaari uu soo saaray isagana wuxuu tilmaamayaa qolo inuu dhaar u bandhigay dabeetana uu mid waliba doono inuu ku horeeyo dabeetana markii ay isu dayn waayeen in loo qori tuuro kooda hordhaaranaya ama kooda dhaaranaya ayuu u qori tuuray waxaa kaloo xadiidka saxiixulbukhaari ku sugan isagana uu tilmaamayaa nebigu marka uu socdaal gelayo dumarkiisa ta raacaysa inuu qori tuuri jiray heblaayoyna maryuun iyo ta damba uuna iskama kaxaysan jirin waa u qori tuuri jiray kayfiyada iyo qaabka qurcada loo sameeyana culimmadu laba qaabuunbay sheegeen inkastoo qaababkii dee kalena aan filaya inaan wax diidaya jirin masalan laba masel kaba soo qaadba markaa hanti loo qori tuurayo siman masalan saddex baloodh ama saddex jago ayaa saddex nin loo qori tuurayaa waxaa la yidhaahdaa in asmaada dadkan wadale warqada lagu qoro masalan cali iyo cumar iyo cabdi baa saddexdoodii baa warqada lagu qorayaa dabeedna waa la duuduubayaa meel baa lagu ridayaa eg asmaadii baa markaa waraqa lagu qoraya asmaau shuraka markaasaa la odhanayaa baloorkaa xagga galbeed u xiga mid u soo saara warqad baa la soo saaray warqaddii magaca soo baxa laodhanaya adu kaasaad leeday haddana waxaa la odhanaya baloorka ku xigee dhexe mid u soo saara warqadbaa lasoo soo noqdaabaa deetana la siinaya u soo baxa la siinaya kahadhayna markaa kahahay buu hadhaya mid waa qaabkaa qaabka labaadna in shayga lafdiisa saddexda balood lagu kala qoro oo halkii asmaau shuraka la qoraya asmaau lmaqsuum shayga la qaybinaya lagu qoro oo masalan la yidhaha baloorka galbeed ka dhexe ka bari saa la yidhaahdo ama number one number two number tree intaa lagu qoro dabeedna la yidhaahdo hebel hebelow istaag halkaa waar mid u soo saar balood u soo saar deetana warqadii baa la soo saaraya waa la akhriyaya lambar one bay noqotay ka waxaad leedahay galbeed xiga waxay noqotay kii dhexe waxaad leedahay lamartu aday ka dhexaad leedahay nambar tiri bay noqotay kaasaad leedahay labadaa qaab ayay fuqahadu tilmaamaan waxa kaloo ayana la isweydiiyaa qurcadu maxaa lagu sameeyaa ayay qurcadu gashaa qurcadu waxay gashaa waxyaalo dhowr ah xagga wilaayaadka iyo mas-uuliyaadka way gashaa dee ninkii ugu sarreeye ama imaamadii ugu sarraysay ee cudmada ahayd ee muslimiinta hadday laba isku qabtaan sifaadkiina ay ku sinmaan oo anaa noqonaya anaa noqonaya ay taagan tahay dee waa loo qori tuurayaa hadday dadkii awliyada ahaye labadii walaalo ahaa masalan inantii ay weliga u ahaayeen ee ay wala lahaayeen guurinteedii hadday markaa iyana isku qabtaan waa loo qori tuurayaa qisaas bay wada yeesheen ay wada dhaxleenoo haddii anigaa qudha ka jaraya aniga idaaya anaa baas marinaya anaa marinaya laysku qabto yani waa loo qori tuuraya midun la odhanmaya ada ugu weyne qaado la odhan maayo waxaan kalay gashaa waxyaalaha ikhtisaasaadka ah sida masalan haddii laysku qabto safgaa hore oo mar la wada yimaado anaa gelaya anaa gelaya waa loo qori tuuraya meel dhul noolayntii hadday mar isugu wada yimaadaan ayana waa loo qori tuurayaa sidaynu horeba kitaaba aadaanka imaamada fi salaa iyo janaasada iyo haddii la ysku qabto wax lagu kala saaraana aanay jirin waa loo qori tuuraya hadday laba bayino madaahibta qaarkood weeye haddii laba qof masalan shay qof kala haya laysku qabto oo mid waliba markhaati keeno markhaatigiina wax kala rajaxan la waayo markhaatigii meesha ka wada culimada qaar baa waa loo qurcaynaya qaar waa loo kala barayaa bay dhahdaan culimada qaarna waa loo qori tuurayaa bay yidhahdeen dadka shurakada ahee wax wada leh marka waxoodii la kala siinayo ayagana waa loo qori tuuraa markay dee misliyaadka waxyaalaha isku midkaa markay tahay haddaanay isku mid ahayn qorituura iyada ma galo masalan ninbaa saddex addoon buu lahaa dabeetana wuxu uhi saddexdiinniba waan xoreeyey wax maalana saddexdaasuunbuu leeyahay wuu dardaarma ogoobay midunbaa suludkii ah kaa xoroobaya waa loo qorituuraya oo qorituur buu ku soo baxayaa marka uu doonayo ninku inuu safro xaasiskiisa wuu qori tuurayaa masalan xadaanadii ilmo masalan dee waalidkii dhintay ama ay kala tegeenba xadaanadiisii hadday laba qof ku sinmaan oo waxa lagu kala jecli waayo waa loo qori tuurayaa ilmaha la tuuray hadday laba qof wada qaadaan oo labadiina wax lagu kala jacaani jirin waa loo qori tuurayaa ee masaladii furiinka haddii uu ninku mid dumarkiisa aafuro oo aanu cayimin oo midkiin baa furan inuu yidhaahdo iyada waxay dhahaan hadday hortu cayiman tahay biitifaaq iyada dee taawgu hebla yidhi ama uu yidhi heblaan ula jeeday unbay noqonaysaa haddii aanu mid cayiman ula jeedina uu yidhaahdo midkiinunbaa furanna xanafiyada iyo maalikiyadu waxay dhaheen tuu doono una ka dhigo isagu taallo tuu doono un xaggeeda imika u kaxeeyo maadaamuu markii horeba tuu doono ka dhigi imikana tuu doono una ka dhigo shaaficiyada iyo qowl cinda almaalikiya waxay leeyihiin maya isaga cayimaad laga rabaa kollayba mid buu ku hayee hadduu cayimi waayona waa la xidhayaa xanaabiladoo kale waxay leeyihiin waa loo qori tuuraya waa siduu sheekhu uu tilmaamayey waxyaale waxaa jira aan qurcadiiyo qorituurku gelin waxa ka mid a dee haddii maslaxada ama xaqu jiha iyo dhinac u rajaxan yahay qurca lama geliyo ee taa xaqaaba la raacaa ama dhinaca rajaxan ayaa la raacaa nasabka haleeshiintiisana marka ay laba qof isku qabtaan qof nasabkiisa oo anaa dhaliya anaa dhalay ay noqoto ayadana qurco biitifaaqi madaahib alarbaca ayagana laguma kala rajaxo marka haddaynu intaa ku dhaafno wuxuu uhi sheekhu tustacmalu lqurca qorituurka waxa waa la isticmaalaa cinda almubhami kii la ibhaamiye ee la qariyey agtiisa ee min alxuquuqi xuquuqda ahaa ayaa la isticmaalaa aw lada tasaaxumi ama marka la ysku cidhiidhiyo laba shay mulashadooda iyo markaa ikhtisaaskooda marka la ysku cidhiidhiyo ayaa la isticmaalaa wain tasaawal camalaani labada camal hadday sinmaan ijtamacaa way kulmaan wa ficila axadumaa midkood baana la sameeye fastamicaa sidaa maqal oo dhegayso waxau leeyahay sheekhu halkan waa qaacide aynu hore u soo marnay oo sheekhu inoo yar dudbay laakiin waxaynu hore ugu soo marnay hadday idaa tasaawala camalaani walam yakhtalif maqsuuduhumaa dakhala axadumaa fi alaakhari hadday laba shay kulmaan oo maqsuudkooduna uu iskhilaafsan yahay midkood inuu ka kala gelayo marka hadday laba camaloo isku jinsi keliyi afcaashooduna mutafiqo ay tahay ay kulmaan waxa lagu kaafdoomaa midkood uun ka kalena wuu gudagalaa waxa la mid a hadduu qofku masaajidka soo galo oo uu tukado sunnihii raatibadaha taxiyatulmasjidkii labadiiba uga wada qastiyo labadiiba waa u gudaysaa sunnihii weysada iyo raatibadii hadduu labadaba wada niyeeyo ayana waa u gudaysaa qofkii cumraystay hadduu dawaafkii cumrada la yimaado dawaafulquduumkii waa kaga filan tahay qofkii qaarinka ahaa ee xajkii iyo cumradii xidhiidhiyey xajkiisi iyo cumradiisa dawaaf keliya sacyi keliya ayuunbaa ku filan laakiin markuu maqsuudkoodu iskhilaafsan yahay iminka wuxuu inoo tilmaamay dawaafu alcumra iyo dawaafu alquduum dawaafu lwidaac iyo dawaafu lifaada oo kale ayaa maqsuudkooda ayaa iskhilaafsan markaa wuxuu uhi wain tasaawal camalaani labada camal hadday sinmaan ijtamacaa waa kulmayaan wa fucila axadumaa midkood baana la samayne fastamicaa sidaa maqal wa kullu mashquulin shay kasta oo la shuqliyey la buuxiyey falaa yushagalu mar kale lasii dul rari maayo lasii mashquulin maayo misaaluhuna almarhuunu shaygii la rahan dhigay walmusabalu iyo shaygii la waqfay weeye musabal waa shaygii la waqfay wuxuu leeyahay sheekhu almashquulu laa yushqalu waa qaacidada ah shaygu hadduu wax ku mashquulsan yahay wax kale laguma mashquuliyo ilaa waxa uu ku mashquulsan yahay laga saaro masalan biyaha iminka hadday weel buuxo dee ilaa aad biyaha iyo waxaa hore ku jiray aad ka daadisamiyaad biyo kale ku shubi kartaa macaano kale haddii wax wax laga buuxiyo mar labaad ma sii buuxin kartid wixii horead buuxisood ka shubta mooyaane axkaamtuna waa caynkaasoo kale muxuu inoogu miisaaliyey rahanta shay ayaad rahan dhigtay shaygii aad rahan dhigtay masalan qof baad lacag ka qaadato waxaad tidhi moobilka rahan u hayso ma bannaano oo iibin kari maysid hibayn maysid cid kale siin maysid rahan kalena dhigi maysid ilaa rahantaasi aad ninkii lacagtii uu kugu lahaa aad siisid ama qofkan murtahinkaahi uu idmo yacnii sidaasay yidhaahdeen waa mas'ala yacnii mukhtalafay isweydiiyeen war wuxuu hadduu masalan hadduu kaba badan yahay oo masalan shay kun dollar jooga dee boqol dollaroo hebelle iyo boqol dollaroo hebel leeyahay ama laba boqolood midba xilli ka qaatay isku shaygaasunbaa rahan u ah maxaa diidaya marka culimada qaarkood waa banneeya qaarna waxay dhaha almashquul laa yushaqalo halkaasunbay istaagaan kadalik waxaa kaluu inoogu miaaliya shayga la waqfay dee wuxuu mashquul ku yahay ciddaa lagu waqfay markaa lana iibin maayo lana hibayn maayo lana raameeyo wuxuu mashquul ku yahay waqafkii waxaa la mida buuhi alajiir lkhaas ajiir mushtarak iyo ajiir khaasa baa la kala yidhaahdaa ajiir mushtarak waa qofka acmaasha faraha badan isagu dee heshiiska gelaya ee inuu qabto un laga rabo ajiir mushtarak baa la yidhaahdaa waa ninkaa masalimha geerashka haysta oo kale ee dabeetana yacni intaasoo gaari qabanaya ee mid walba laga shaqaynaya ajiir mushtarak baa la yidhahdaa midna waa ajiir khaasoo waa qofka dee maanta inuu qofkaa u shaqeeyo ama yacni wakhtigiisoo dhan qof u wada kiraystay ajiir khaasa baa la yidhaahdaa waa ka nafcigiisa zana lagu qaada saacad ama maalin ee camalkaa laga qabo cid kale markaa uma shaqayn karo maxaa yeelay wakhtigiisiiba qofkaasaa mutay uu ku mashquul yahay daartii la kireeyey lama sii kirayn karo ilaa muddadii ay dhammaato shay kastoo mashquul bixaqin ku ah lama mashquuliyo ilaa inta xaqi ka faaruqayo marka haddaba sheekhu wuxuu inoogu miaaliyey mawquufkii shaygii la waqfay lana iibin kari maayo laa raani kari maayo buuri sidaana yacnii cumuumkaa ma wada ahaa ee waxay isku waafaqsan yihiin asxaabu lmadaahib haddii shaygii mawquufka ah ee la waqfay cadilmo gaadho xaalad aan lagu intifaacsanaynin waxay bannaynayaan xanafiyada iyo maalikiyada iyo xanaabilada iyo shaaficiyadu ra'yi ay leeyihiin in la iibin karo lacagtiisiina dee isagii oo kale la gelin karo oo xanaabiladoo kale waxay leeyihiin waqafkii in la bedelo ayaa bannaan idaa kaana ghayra saalixin lilgaradi aladii wuqifa min ajlihi waqafkii waa la bedeli karaa bay yidhahdeen haddii uu noqdo midaan u habboonayn ujeeddadii loo waqfay saalixna in lagu intifaaco aanu ahayn marka waxay leeyihiin ama manquul ha aada shaygaasi oo shay markaa la qaadi karaya adaa ma caqaara ma guurta ma saada ma hayr masla ha ahaado mar haddii ujeeddadii la waqfay dee meeshauna ka muuqda ama shaygii meeshauna ha ahaado wixii loogu talagalay inaan laga fujin waa la bedeli karaa bay yidhaheen shaaficiyadoo kale waxay leeyihiin haddii masaajidkii looga baqday inuu dumo oo u dhacayo dee waa la burburin markaasoo dee masaajid baa markaa kalaa laga dhisi haddii loo arka haddii kale waa lahayn oo meel kale ayaa masaajidkii laga dhisay hadday meeshiiba kharaabto masaajidka u ka dhisnaan meeshiiba laga guuro dee hadday suurtagal tahay markaa in inta la iibiyo meesha kale dadku degeen laga sameeyo way bannaantay markaa alaabtiisa wixii dheeraad ka noqday in la iibin karo baahihiisa la isugu celin karo ayay markaa culimmadu tilmaamaan amaba dee masaajid kale iyo waqaf kale loo gelin karo wa kullu mashquulin shay kasta oo la shuqliyey oo la buuxiyey falaa yushaqalu lama yacni wax kale lagu sii buuxin maayo mihaaluhuna almarhuunu shaygii la raandhigay iyo walmusabalu shaygii la waqfay weeye waman yu'addii qofka ka guda can akhiihi walaalkii waajiban waajib buu ka guday lahu rujuucu noqod buu leeyahy ina waa hadduu niyoodo yuaalib an yuaaliba inuu dalba hadduu niyeeyo inuu ku noqdaa buu leeyahay wuxuu leeyahay macnuhu waxa weeye qof kasta oo ka bixiya cid kale dayn lagu lahaa ee waajib ku ahayd niyeeyana markuu ka bixinaya aad ku noqotid wuu ku noqonayaa kaa laga bixiyana waxa waajib ku ah waxaa laga bixiya inuu bixiyo marka waxaa soo gelaya buu sheekhu leeyahy daymankii oo dhan hadday tahay amaahadii hadday tahay wixii la kala iibsaday lacagtoodii hadday tahay nafaqaadkii waajibka ahaa ee ama xaasasku lahaayeen ama qaraabadooda ama xooluu lahaayeen waxaa soo gelaya qofkii daaminka ahay wax damaanay wixii uu bixiyey qofkii kafiilka ahaa walow yaan damaanka iyo kafaalada iyo bixinta midnaba aan idan jirin buu leeyahy waa inuu niyeeyaa uunku noqosho haddii aanu niyoona faajiru cala allahi kuna noqon maayo ciddii uu ka bixiyey waxayse leeyihiin wahada aydan kulluhu fi duyuun alatii laa taxtaaju ilaa niya waa daymanka aan u baahnayn niyada laakiin wixii niyo u baahan sida sake iyo kafaara iyo kama bixin kara idan la'aan maxaa yeelay haddahaasi dee ka beri yeeli maayo kii laga bixiyo niyu u baahan yihi masalan haddaad shirkadtood cid xoola u hayso ayagoon ku odhan nin iga bixi ma bixin kartid waa in ama iyaga iska bixiyaan ama adiga ay ku wakaashaan sidan ay hadalkani ku socdaana waa qowlka xanaabilada sida waa sheekh maxamed saalex alcuthaymiinba uu isagoo sharxu mumtica ku tilmaamaya wuxuu hi hadduu qofkii daaminka ahaa ee damaanad qaaday dayntii bixiyo ma ku noqonaya kii uu ka bixiyay mise kuma noqonaya wuxuu leeyahy saddex xaalay leedahay hadduu tabarruc marka horeba u niyeeyo ku noqon maayo haddii ku noqodu niyeeyana wuu ku noqonayaa haddii uu bixiyoon waxba niyeeninna wuxuu leeyahay qowlka saxiixa waa inuu ku noqonayo haddaynu madaahibta kala eegno iminka shaaficiye oo kale markay damaanka ka hadlayaan matniga minhaajka wuxuu odhanayaa walidaamini alrujuucu cala alasiili in wujida idnuhu fi damaani waaladaa'i qofkan wax damaanad qaaday wuxuu ku noqonayaa qofkii uu ka damaanad qaaday waa haddii laakiin idanuu ka haysto markii hore damaanidda hadduu yidhi damaan weeyi iga bixina hadduu yidhi weeyi marka labadaa la helo ayuunbuu ku noqon karaa maxaa yeelay marka labadaa la helay waxay leeyihin liannahu sarafa maalahu ilaa manfacati hayri biidni xoolihiisii wuxuu ku bixiyey manfaca cid kala leedahay iyaday ogoshahay weyninta faafiihima haddii labadaba la waayo markii horu damaananayena muu idmin marka dambe iga bixina mu odhanin falaa kuma noqonayo leannahu mutabaric bay yidhahdeen wain adina fi damaan laakiin hadduu damaanka uun marka hore idmay faqad oo keliya rajaca fil asaxi wuu ku noqonayaa bay le haddii damaanku marka hore idan ahaa walow yaanay bixintu idan baa lahaani maxaa yeelay idanka wuxuu u idmay sababtii noqoshada ka bixintana iyadun bay ka ratibantay axnaafda oo kale ayagu imaam maalik wuxuu raacsan yahay xanaabiladu raacsan yahay lakiin axnaafda oo kale ayagu waxaabay leeyihiin ayagu qaacido odhanaysa laa rujuuca fima tabaraca bihi can hayrihi qofku kuma noqon karo wuxuu kaga tabarucay cid kale oo tabarucii lafdiisa waxay ku tilmaameen oo yidhahdeen man dafaca maalan can hayrihi bihayri idni o amrihi falaa xaqa lahu fi rujuuci calaa man dafaca canhu liannu mutabaric waxay tabaruc ayagu u ictibaarinayaan inuu ka bixiyo xoole cid kale isagoon kuuna idmin kuna amrin marka waxay leeyiin mar haddaan labada middaba lahaynin mutabaric weeye qofkaasi idan markaa kuma noqonayo ciddii uu ka bixiyo wuxuu noqonayaa qofkaasi mutabaric buu noqonaya haddaba wuxu uhi sheekhu waman yu'addii qofka ka guda can akhiihi walaalkiisii islaamkaa buugu jeedaa waajiban shay waajib ku ah buu ka bixiyey lahu waxa u sugnaaday alrujuucu rujuuc ayaa u sugnaaday inuu ku noqdo ina waa waa hadduu niyeeyey yuaaliba an yuaaliba inuu dalbo weliba niyada lafdeeda waxay shardi ka sii dhigayaan sida ibnu rajab uu qawaacidkiisa kusoo sheegay dee inuu markhaati geliyo yidhahdo waar imi kaba ogaada yacni ninkii waan ku noqonaya waan ka doonaya ilaa haddii kale waa niyeeyey uun waa laysu qabsanayaa waalwaasicu diidaha aabci ee abciga can ilcisyaani caasiidda diidaya kalwaasici diidaha asharciyi ee sharcigaabuu lamidii bilaa nukraanin dafiraad la'aan halkan waa qaacido inagu cusub oo aynaan kutubtii hore ku soo marin haddii aynu eegno yacni sida uu sheekhu inoogu sharaxay wuxuu leeyahay alwaasic can ishay alwaasic can ishay huwa almuujibu litarki waa shayga keenaya in laga tago macnuhuna waxa weeye ilaahay addoommadiisa waxyaaluu ka haaraantinimeeyey isagoo ka ilaalinaya ilaalin ayaa uga dhigaya waxaanu u taagay ka tegiddeeda waxyaalo diidaya oo tabiiciya iyo waxyaalo diidaya oo sharciya wixii nafdu ay u iilanaysay nafdu jeceshahayna cuquubaad munaasiba buu u yeeray jinaayada fudayd iyo culays iyo maxay elhaanba muxaramaadka laakiin nafdu ay ka orodo xad looma yeelin oo waasica iyo diidaha dabciga ayaa lagu talagalay iyo ka oradkiisa sida nijaasada cunitaankeedii sunaha cabiddeedii iyo cunideedii cuquubo ayada lagama ratibin maxaa yeelay naftiibaa ka ordaysa qofka sameeya sida macaasida kale ayuunbaa lagu ciqaabayaayo wax cuquubahay ka ratibin mayso saairmacaasidoodii kulmaa loo casilaya haddii aynu haddaba qaacidadani waxay ku soo aroortay macaani yar kala ama alfaad yar kala duwan mar waxay yidhaahdeen alwaasicu abci muqnin can اliijaabi sharci yani alwaasic aabci maanica abiicigaahi wuxuu ka kaafiyaa muqnin wuxuu ka kaafiyaa can اliijaabi sharci waajibintii sharciga ahayd mar kale waxay yidhahdeen alwaasicu abci aqwa min alwaasici sharci maanica abiicigaahi ee abcigaa qofka ku abuuran wuxuu ka xoog badan yahay waasica iyo diidaha sharcigaa mar kale waxay yidhahdeen daaciyatu abci tujzii can takliifi sharci waxaa daacigaaha qofka shaygaa diididiisa ama fariddiisa ugu yeedhaya waxay kaga filan tahay takliiftii sharciga markaa waasicuna min wasaca yasacu oo bimacnaa manaca ugu diidaya buu ka yimi alwaasic almaanic waa diidaha dabcina waxaa looga jeedaa shaygan khilqigaa ee lagu abuuray nafda abuur ahaan iyo fitra ahaan macnuhuna waxa weeye wixii qofku uu diidayo ee uu ka joogsanayo iyadoo waxaa dafcinayaa shay daatii uu yahay oo fitriahoo ilaahay u ku abuuray oo tabciya wuxuu shaygaasi niciddaasi iyo daaficaasi kaga filan yahay takliifkii sharciga ahaa ee lagu kalifi lahaa inuu kaga joogsado bimacnaa sharcigu wuxuu qofkan mukallafka ashyaada qaarkood kaga manciyaa ashyaadan weliba sharcan la nicab yahay daafica iyo maanica daatiga ah ee nafdiisa ku jira ee u diidaya inuu waxyaalaha qofku u dhowaado oo ah waxaa uu dareemaya nafdiisa iyo dabeecaddiisa shaygaa niciddeeda iyo ka yakyakhsoodkooda sharcigu qofka mukallafka wuxuu u diidaa ashyaada makruuhada sharcan mararka qaarkood daafica iyo maanica daatiga ah ee qofka u diidaya inuu u dhowaado waxyaalahaas oo maxaa yeelay wuxuu dee dareemayaa naftiisa iyo dabeecaddiisa ka dareemaya shaygii uu nacayo shaygii uu markaa ka waswisayo aanu doonaynin u dhowaanshihiisa iyo samayntiisa toona haddaba misaalada haddaynu intaa uu sheekhu inoo sheegay aynu ka kordhinno waxay dhahay masalan kaadida cabiddeeda dhiigga cabiddiisa saxarada cuniddeeda mantaga cunidiisa xad looma yeelin inkastoo maanta dee dad waxaasoo dhan cunaya oo gaalahay ay jiraanoo wax alla wixii dee sharcigu diidayaba maanta dad samaynaya ay jiraan haddana xad looma yeelin ama cuquubo looma yeelin maxaa yeelay dee dabcigiibaaba ka orday oo nafdii baaban ogolaynba mar haddaan nafdiba aanay ogolayn waxba cuquubo lagaga joojiye ama xad lagaga joojiye lama yeelin laakiin khamrigii iyo zinadii iyo tuugadii sharcigu waa diiday waxaanuu yeelay cuquubo diidaysa maxaa yeelay nafdii baa doonaysa oo baaciskeedii ayaa qaa'im baaciskeedii baa qaa'im ah masalan maxaa ka mid a qof faasiqa iyo qof galaba hadduu nafdiisa ku qiro waa la aqbalayaa oo hadda markhaatiga hadduu cid kale ku furayo lama aqbalaynin laakiin hadduu nafdiisa ku waxaan ku qirayo waa la aqbalaya maxaa yeelay dabciga ayaa u diidaya inuu wixii nafdiisa ama maalkiisa ama cildigiisa dhibaya inaanu isku keenin dabeecaddiisa ayaa u diidaysa ama dabcigiisa masalan cadaaladda waxay yidhahdeen in fara badan oo shaaficiyada ka midii weliga cadaalad looma shardiyo cadaalad looma shardiyo masalan aabbihii walaalka adeerkii markuu inantii guurinayo cadaalad looma shardiyo maxaa yeelay dee waasic dabciya baa jira oo u diidaya inuu ku gaboodfalo inantiisa oo ninka ugu isbiirtoolaysana ugu liita haddana inantiisu inay xumaato ma ogola ama meel xun ku dhacdo ma ogola yacni shay dabiiciya baa jira marka saa daraaddeed baan cadaalad loogu shardiyin bay yidhahdeen hadduu mayto masalan oo kale wax ka dayo waxay yidhaahdeen lama xadayo maxaa yeelay waa wax markaa dee dabcigu ka ordayo cidina aanay samaynaynin masalan waxaa la yidhi in suuliyada lagu tukada ma banaana wax nasina kuma aroori laakiin dee nafdii baa diidan oo aan mar qudhaba ogolaanaynin haddaa wuxu uhi walwaasicu diidaha aabci ee dabciga canilcisyaani u diidaya qofka caasiidii kalwaasici diidihi ayuu la mid yahay sharci ee sharciga bilaa nukraanin inkiraad la'aan iyadoon la inkirayn xuunka walxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay cala tamaami dhammaystirka fi lbad'i bilowgii waalkhitaami gebagabayntii wadawaami iyo joogta ahaanba uma salaatu oo maca salaamin shaa'icin faafsani ay la jirto cala anabiyi nebigii ha ahaato wa saxbihi asxaabtiisana haato wataabici kii raacayna ha ahaato sheekhu waxa uu inoogu gebagabeeyey ilaahay mahaddiisa oo wuxuuhi ilaahay baa mahad leh arrimaha bilowgeeda iyo gebagabadeeda iyo si joogtaaba ilaahay ayaa mahad u leh waana waxyaalaha ilaahay fadligiisa iyo karamkiisa uu ku sii kordhiyo waa waxyaalaha yacnii arrimuhu inay barakoobaan aafaadna lagaaga ilaaliyo si fiicanna aad u imtifaacsato waxyaalaha markaas keena weeye kadibna waxa uu markaa ku salliyey salaamayna nebiga iyo asxaabtiisa iyo ciddii taabiciinta ahayd ee raacdayba walxamdu maa lilaahi ilahi usa cala tamaami yani dhammaystiranka ilaahay dhammaystiran bu ku mut ama cala tamaami cala tamaami dhammaystiran kitaabkiina oo dhammaystiray fi lbad'i bilowgii buu mahaddaa ku leeya walkhitaami gabayntii wadawaami iyo joogtada yacni mahaddaas ayaa ilaahay uu leeyahay uma asalaatu oo maca salaamin shaa'icin faafsani ay la jirtaa cala nabiy nabiga korsaada wasaxbihi asxaabtiisana wataabici kii raacayna ha ahaado halkaas ayuu inoogu dhammaado beydkaasi waa beydkii sagaal iyo afartanaad markaynu hore aynu bilaabayna waxaan idhi waa toddobiyo afartan laakiin laba beyd oo ziyaadaha waataynu hello nusakii aynu xilligaa haynay ay ka tegeen markaa wuxuu inoogu dhammaaday sagaal iyo afartanka beyd munduumo runtii muhiimana way ahayd waxaynu markaas ilaahay u weydiinaynaa sheekha cabdiraxmaan binu naasir assicdi inuu ilaahay u dembi dhaafo muslimiintana wanaagu ilaahay kaga abaaliyo kitaabkiisana inuu inagu anfaco kolley wixii markaas aynu sidii ay ahayd aynu markaas seejinayna ciddii ilaahay u furaani sideedunbay u qaadan doontaa wixii aynu asiibnayna fa min allahi wixii aynu ku gafnayna fa min nafsi wa min ashaytaan siday tahay unbaana markaa loo qaadan doonaa anigana saasunbaa laygu xil qarin doonaa haddii alla yidhahdo wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum